wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan qodobada aad ku dhageysan doontaan hadduu eeba raali ka noqdona waxaa ka mid ah
kursiga tirsigiisa hoob uu ku fadhiya ra-iisul wasaare xamse ayaa maanta doorashadiisa ka dhacday magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose
dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo ka socda hiiraan
dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay toos u bilaabi doonaan duulimaadidii muqdisho iyo weliba waddanka isutaga imaaraadka carabta
markab siday raashin gargaar ah ayay wararku sheegayaa in dowlada federaalk soomaaliya ay ugu deeqday dadka ku barakacaya dagaalada laascaanood ka socda
taliska booliska qeybta galbeed ee maamulka deegaanka ah ayaa burburiyey ganacsiyada yaryar ee ku yaalla hareeraha waddada tabeelaha sheekh ibraahim
beesha caalamka oo war ka soo saartay dagaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool
axbaaradka dibaddana dhulgariirkii dalka turkiga ka dhacay ayaa tiradiisu waxay sii dhaafaysaa in ka badan kow iyo afartan kun oo qofood
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo arbaca taariikhduna waxay ku aastaysan tahay shan tobanka bisha labaad sanada laba kun labaatan iyo saddex waxaad kusoo dhawaataan warkii aada maqasheen intaasi ka faahfaahsan
aanu ku bilownay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay doorashada kursiga hoob oo horey ugu fadhiyay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyadoo saddex musharaxa oo ka tirsan musharaxiinta u tartamaysay xilkaasi iyagu ay isu soo sharaxeen inay qabtaan kursigan hoob hore ugu fadhiyo ra-iisul wasaare xamse doorashada oo ka dhacday howl ku yaala magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ay argada ka qaybgalaysay doorashada kursigaasi waxay durbadiiba iyagu ay doorteen xasan hurre ugaas oo isagoo kusoo baxay kursigan hoob oo maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose xildhibaan xasan hurre ugaas ayaa waxa uu bedelaya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo kursigan hore ugu fadhiyay haatan ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xildhibaan xasan hurre ugaas ayaa markii ay soo dhammaatay gebagabada ka qaybgalka doorashadiisa ay kala qaybgaleen laba musharax ayaa waxa uu kulan ula qaatay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaa axmedow isagoo nagu hambeliyay guusha uu gaaray xildhibaan xasan hurre ugaas waxaana uu u baallan qaaday madaxweynuhu inuu wax ka qaban doono inta kursigaas ugu fadhiya xaladaha kala duwan ee ka taagan deegaanada isagu mas-uulka ka yahay ee jubbaland xildhibaan xasan hurre ugaas markii la doortay kadib hadal jeediyey ayaa yidhi
waxaan kaloon rabaa inaan u mahadnaqo dad badan oo kursigan damac kaga jiray siyaasadeed hami siyaasadeedna lahaa oo markay arkeen waxyaalo badanna xeeriyey oo aan iska oo go-aansaday inay howl fududeeyaan way ku mahadsiin iyakuna rajo mustaqbalka rajo badan baan ayakana kale u rajaynaya waxaan kaloon rabaa inaan u mahadnaqo mas-uuliyiinta sharafta leh golaha wasiirada ha ahaadaan ha ahaadaan xildhibaanada federaalka ah ha ahaadaan howlwadeenada kale shacabka ergada waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka heer qaran guddoomiyahooda iyo iyo xubnaha kaleba guddoomiye xogeenka xogeeyaha iyo xubnaha kaleba oo ayaku habraaca ay soo dejisteen siduu ahaa u raacay hawshana si smootha oooo hakad la-aana u qabtay way ku mahadsan yihiin waxaan kaloon halkan uga mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo ayakuna muuqo muuqaalkoodu way noo muuqdo presentationkooda way noo muuqdo ayakuna way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan in yar ka idhaahdo dowladda federaalka ee soomaaliya ee maanta inoo haysa mas-uuliyaddu waxay go-aansatay dowladda waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladda iyo iyo mudane ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo dowladdiisa dan qaranba waxay go-aansadeen in ay dagaal aan waxba la isula hadhin hagrashana lahayn ay la galaan khawaarijta waxay go-aansadeen inay sanadkan aan ku jiro ay nimankaa meel ka saaraan shacabka soomaaliyeed waxaa iyakuna go-aankaa qayb ka ah oo go-aankana wax ka lahaa fulin howlfulintiisana qayb ka ah maamul goboleeda soomaaliyeed ee puntland galmudug hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed sidaad ogtihiin hirshabeelle iyo galmudug aad bay uga bilaabatay halganka lagula jiro khawaarijta halgankaas waxaa galay maamul goboleed goboleedada labadaas gobol shacabkooda dowladda soomaaliyeedna waxay muujisay oy gelisay isxilqaan hagar la-aaneeda hub iyo maal iyo dhaqaalaba way ku bixisay
dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka socdaa qeybo ka mid ah gobolka hiiraan waxaa sii dheereynaya warkan waryaheena cali aadan wararka laga helayo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan inuu haatan ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo kooxda al-shabaab dagaalkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu goordhow uu ka qarxay deegaanka inji oo hoostaga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan alawadareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in dagaalkan ay qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa la magac baxay dib u xireynta ee ka howlgala gobolkaasi kuwaasoo weerar ku qaaday xubno ka tirsan al-shabaab oo doonayay inay doonyo kaga gudbaan webiga shabeelle saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inay heleen xogtan ku aadan xubnaha al-shabaab ka tirsan oo ka gudbeeyay webiga kadibna ay sidaas ugu qaadeen weerarka sidoo kale waxa ay intaasi ay ku dareen inay fashiliyeen qorshihii al-shabaab ay ugu gudbayeen webiga iyagoo markaasi doonayay inay deegaankaasi halkaasi ay kaga sii gudbaan xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan waxaana lagu soo waramayaa in labada dhinac ay isweydaarsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan weerarkan ayaa intaasi ama wararka ayaa intaasi ku daraya inuu jiro khasaare lixaad leh uu gaaray kooxda al-shabaab laguna gaarsiiyay dagaalkan maadaama aysan filaynin weerar lagu qaaday dhanka kale ma jiro wax hadal oo kasoo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan dagaalkaasi weli ka socda duleedka degmada jalalaqsi hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada haatan uu ka socdo howlgallada dib u xereynta waana gobolkii ugu horreeyay ay ka bilowdeen kacdoonkan looga soo horjeedo al-shabaab
taliska qaybta booliska galbeed ee gobolka banaadir ayaa waxa ay howlo burburin ay ku sameeyeen ganacsadii yaryarah yaryarka ah ee wadada hareeraha dabeelaha sheekh ibraahim faadimo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haysaa
iyadoo ay tahay xilli habeena waxaan taaganahay wadada dheer ee xiriirisa muqdisho ee afgooyo oo isku jirta soddon kilomitir gaar ahaan tabeelaha sheekh ibraahim marka aad fiiriso maalintii halkan saxmaddeeda aad ayay u badan tahay oo dadka ku dhaqan goobtani waxay ku ganacsadaan hareeraha laamiga maadaama suuqyo kala duwan ay ku yaalaan halkan hase yeeshee maalmihii ugu dambeeyey khataro amni xumo ayaa laga soo warinayey goobta aan taaganahay sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka dad shacab soomaaliyeed ayaana lagu dilay inta badan waddadan markii aad fiiriso maritaankeeda dhibaato xoogan waxaa ku qaba ciidamada dowladda siday hore u qeexeenba oo mararka qaar waxay kala kulmi karaan miino bambatuur xilliyada qaarna dilal qorshaysan waa ay ka dhacaan hase yeeshee howlgal ayaa laga fuliyey wakhtigan waxaana si wada jira u fuliyey maamulka deegaanka garis baale iyo sidoo kale taliska booliiska dhinaca qaybta galbeed ujeedka howlgalka ayay sidoo kale ugu magacdareen inuu yahay mid ay ku raadinayaan garanwaaga hore dowladda federaalk soomaaliya ay ugu dhawaaqday burburin ayaa lagu sameeyey sandaqadihii ganacsi ee ku yaalay hareeraha laamiga dadka oo nabaddiidka iyo burcadka intaas inay targetkeen ahaado guriga la garaayo in dadka waayeelada iyo dadka guriga mas-uuliyadda iskale in la tixgeliyo dadka shacabka qaaraa baraarugsanayno dowladnimo ku baraarugsanaynaa jiri karo xalay ayaa howlgalkan laga fuliyay deegaanka garis baalley maamulka ka arrimiya halkaas iyo hay-adaha ammaankaba digniino adag ayay u direen shacabka ganacsatada ay wax ku iibiya hareeraha laamiga mararka qaar waxaa adag maritaanka wadada waqtiyada qaar jaamam saxmad adag ayaa ka jirta taasina waxay keeni karta ayay yidhaahdeen khataro amni daro iyo sidoo kale qashinada lagu soo shubo ama la dhigo dhinacyada laamiga ganaaxyo adag ayaa la duldhigay dadka waratada ah ee wadada wax ku iibiya dhinaca kale waxa ay maamulka fureen iyo hay-adahaba wadooyin hor leh oo loogu talagalay inay isticmaalaan bulshada iyo gaadiidka shacabka ku dhaqan deegaanka maalmihii u dambeeyay cabasho xoogan oo dhanka ammaanka ah ayay qabeen kuwaasoona dalbaday dhibaatooyinka ay tabanayaan in wax laga qabto goobjoog waxaa ahaa burburintan howlgaleed saraakiisha booliiska qaybta galbeed taliyaha booliiska deegaankaasi iyo mas-uuliyiinta kale ee ka arrimisa halkaas saacado dheer oo howlgalkan socday kadib waxaa si kooban warfidiyeenka oo la hadlay taliyo xigeenka qaybta galbeed gaashaanla dhexe xasan darawal dadkii waxay soo dhigteen sandaqdo dadkii waratada ahay waxay soo dhigteen sandaqdo laamigay soo galeen waxay ka sameeyeen jingado warato waxaasoo dhan maxaan ku dhahaye waxay ka dhigeen waddadii jaam maadaama waddadan ay tahay marankii maxaan ku dhahaye isku xira degmada afguuye iyo magaalada muqdisho waddadan inaan wax qashin la dhigi karin bac inaan la dhigi karin ninkii bac iyo qashin dib dam u dhigo lagu soo qabto hadde waxaan waafajinaynaa sharciga ayaa hadda u tago eelkiyaa weli joogo shabaabada awooddiisa waa la wiiqay waa baaba'ay dalka inta ugu badan gacanta dowladda ku jiraa inta soo hartina waa eelkii waay marka waxba maahan dhegna sheekh loo sii maayo waxaasoo dhan waa baabinayna haddii la yidhaahdo ciidamadana horey u socdona insha allah maamulka deegaanka oo qudhiisa hadlay ayaa sheegay wixii hadda ka dambeeya inaysan aqbali doonin ganacsiga yaryar ee yaala hareeraha wadooyinka waxaan noo soo baxday in muxuu ahaayey dadkaas wadada sharcigeeda lagu soo celsho wadada intay ahayd lagu soo celsho ee ganacsiga sharciga maaha ganacsi kaleon ka horreeya uusan jirin bal calaamadayna hadda sidaa aragteen digniin ayaan siinaynaa saddex maalmood ayay haystaan maalin sibdaad cid loogu yimaado waxa waaye waa cid u bareertay inay sharciga ka hor timaad sharciga ayaa la waafajin doonaa iyadana waa la xirayaa ganacsigeedana baalle ayaa la gelinaya waa la burburinayaa ma dhici doonto haddii hadda kadib in muxuu ahaye laga qaado weratadan halkan ay dib ugu soo noqon jireen hadda kadib ma dhici doonto insha allahu tacaala qorshe ayaa laga dejiyey cid walba ganaax ayaa qaban doona sharciga ayaa la waafajin doonaa faatuma cabduqaadir aadi ay tibiga dalsan tabila sheekh ibraahim
dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay toos u bilaaban doonaan duulimaadyada u dhexeeya muqdisho iyo dubaay cabdiwaxiid cabdulaahi ayaa sii dheeraynaya qodobka dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in shirkadda duulimaadyada ee falay dubay ee fadhigeedu yahay waddanka isutagga imaaraadka carabta ayaa dib u bilaabi doonta duulimaadyadeeda muqdisho iyo dubay oo toos ah weliba si maalinla ah laga bilaabo sagaalka bisha maaja sanadkan falay dubay ayaa in muddo ah imaan magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya daa-uudda weys jaamac oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa khabar yadadiilo leh ku tilmaamay duulimaadka tooska ah ee muqdisho iyo dubay shirkadda duulimaadyada falay dubay
dhinaca duulimaadyada waxaa dhowaan shirkadda diyaaradaha ee falay dubay oo laga leeyahay dalka istaga imaaraadka carabta ay bilaabi doontaa duulimaad maalinle toos ah oo muqdisho ah ilaa iyo dubay waxaa duulimaadyadaasi ay rasmi ahaan u bilaaban doonaan haddii la yidhaahdo sagaalka bisha soo socota ee maaj waxaana la rajaynayaa in saddexda bilood saddex bilood kadib lasii kordhin doono duulimaadyadaasi oo wax weyn ka tari doona xiriirka dhaqaale iyo iskaashiga labada dal
si kastaba ha ahaatee tallaabadan dib u bilaabashada dubay iyo soomaaliya ayaa waxaa loo arkaa in uu salka ku hayo xiriirka wanaagsan ee soomaaliya iyo imaaraadka carabta inkastoo ay dowladda federaalka ah ee soomaaliya horey u muujisay niyad wanaag ku aadan soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee xukuumadda abuudabay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
beesha caalamka ayaa mar kale war cusub ka soo saartay dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul saleebaan ayaa warkan faahfaahinaya
saaxiibada beesha caalamka hayaha si adag u cambaareeyey rabshadaha sii socda ee ka socda magaalada laascaanood war-saxaafadeed ka soo baxay oo ay si wada jir ah usoo saareen saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ayaa waxay si kulul ugu cambaareeyeen rabshadaha sii socda ee ka taagan magaalada laascaanood saaxiibada beesha caalamka ayaana si adag u cambaareeyey rabshadaha sii socda ee magaalada laascaanood waxaana ay walaac xoogan ay ka muujiyeen wararka la xiriira abaabulka kooxaha hubeysan sidoo kale waxa ay aada ugu walaacsan yihiin duqeynta loo geystay kabayaasha dhaqaalaha ee rayidka taasoo sababtay waxyeelo iyo barakac baahsan waxaana si deg deg ah waa in si deg deg ah loo joojiyo weerarka dhanka ah dadka rayidka ah waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyada ah in ay u hoggaansamaan xabad joojinta isna xakameeyaan oo ay galaan wadahadal wax dhalinaya wax dhisaya si loo helo wadowado lagu gaaro xal nabadeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay beesha caalamka
markab siday raashin gargaar ah ayay wararku sheegayaan in dowladda federaalk soomaaliya ay ugu deeqday dadka ku barakacaya dagaalada ka socda magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool markabkan ayaa ku xiran doona degada garacad halkaasoo lagu sii daabuli doono wararka oo dalsan ilo xog ah ilo xog alaala ka heshay ayaa sheegaya in markabka ay ku deeqday dowlada ka mid ah dowladaha carabta looguna talagalay soomaaliya abaaraha ka jira balse dowladdu ay u weecisay dhanka iyo gobolka sool weli lama qiyaasi karo tanka saaran dowladda soomaaliya waxaa soo gaaray weydiimo dambe waayadii dambe gargaar ka imaanaya adduunka
marka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan akhbaar aad kadib adanaa kow iyo afartan kun oo qofood ayay gaaraysaa tirada dadkii waxyeelada kasoo gaartay dhimashada dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga waaxda la socodka dhulgariirada iyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha ee caafimaadka dalka turkiga ayaa sheegay in tiradu ay sii kordhayso inkastoo ay sheegtay dowladdu in iyadu ay wado baaritaano ku saabsan dadka iyagoo weli ku hoos jiraa burburkii uu sabay dhulgariirka ah ee magaalooyin badan uu ku yaala dalkaasi turkiga waxaana sidoo kale ay sheegeen in loo baahan yahay in dowladda dalkaasi turkiga shacabkeedu weli ay gurmadka ay u fideen dadka dad la filaya oo nool in laga soo saaro dhismayaasha weli ku burburay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga tirada in ka badan sagaashan kun oo qofoodna ayaa la sheegay dhaawacyo kala duwan ay qabaan warkii duhurnimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel